barnaamijka dhallinyarada maanta duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay halkani waa v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood si toosa noogala socotaan bogga internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba maanta waa talaado sagaal iyo tobanka bisha juun sannadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeena duhurnimona waxaa uu jir halkan kaga soo jeedinaya daare ciidla nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a wiilasha amaba dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho oo ka cabanaya caqabado dhowra oo ay sheegeen inay hor yaalaan arrimihii dhallinyarada dhammaantood waxaa wata international iyo meelo gooniya lagu wada wataa dhammaantoodii xalane wakiilada gudaha fadhiya ayaa dadka dhalinyarada intuu wacdaan wixii loogu talagalay dhalinyarada xag ku sameeyaan ma jirto xaruntii dhalinyarada s w l ee hadda ka dhisan hotel s w l gacantooda kuma jirto dhulkii bannaan dhalinyarada qaranka kuma jirto xaruntii ku taale xaryaale dhalinyarada ahaayeen gacanta kuma jirto stadiumkii weynaa waa aragtay sidii hadda ay tahay
barnaamijkana dhalinyarada ee duhurnimo waxa aanan ka marayn heesihii aan idinku talagallay
codkaasi raxman roosna waxaad ku maqli doontaan idaacaddayada sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa marka horese warkii dunida hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadkii ugu badnaa abid ee gaadhaya sideed iyo lixdan milyan iyo bar qof oo lagu qabtay in ay guryahoodii kasoo qaxaa lagu qasbay inay guryahoodii ka barakacaan sanadkii tegay sababo la xidhiidha dagaalo iyo rabshado iyo dhibaateeyey deegaanadii ay ku noolaayeen filipo grandi oo ka tirsan hay-adda u n h c r ayaa maanta warbaahinta u sheegtay in iyadoo ku sugan magaalada jineefa in qaxoontiga dunidu uu sanadkii labadii kun iyo toddobiiyo tobankii saddex milyan ka badan yahay intii soo qaxday sanadkii labadii kun iyo lixiyo tobankii waxaana uu sheegay in in ka badan lixiyo toban milyan oo qaxoonti cusub ah la barakiciyey sanadkii tegay sababo la xidhiidha dagaalo weli ka soconaya iyadoo xal loo laayahay dagaaladaasi dadka badan barakiciyey grandi ayaa sidoo kale sheegay in saddex meelood oo laba meelood dhammaan qaxoontiga ka barakacay dalalka ay ku jiraan afghanistan syriya koonfurta suudan iyo jamhuuriyadda dimuquraadiga ee congo
ciidamada dowladda ee yemen ee taageerada ka haysto sacuudiga ayaa weerar xoogan ku qaaday maanta oo talaadaha garoonka duuradaha ee magaalada xudeyda oo ay haystaan xuutiyiinta goobjoogayaal ayaa ku warramay in weerarkaasi ay la socdeen duqeyno dhanka cerka ah oo lala beegsanayo fariisamaha xuutiyiinta ee madaarka toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa isbahaysiga sacuudiga ah uu duqeyno cirka u geystay xudeyd ah oo ay haystaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ee taageerada ka haysta dalkaasi iiraan dalka yemen ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha ugu daran ee ay ka jirto ama ka taagan tahay shidada aadminimo oo ay isugu tageen colaad macluul cudurro iyo gabaabsi xagga daawada ah
waa hagaag dhegaystayaal halkaad wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waxaynu gudagelaynaa barnaamijkeennii dhallinyarada idaacaddeenna duhurnimo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ka jirta dhallinyaro suuganyahana ah oo qayb weyn ka qaata howlaha wacyigelinta iyo dardargelinta bulshada ku dhaqan gobolka sool dhallinyaradaasi iyagoo qaab suugaanaysan u maraya waxa ay inta badan ka qayb qaataan howlaha gurmadka wacyigelinta iyo weliba arrimaha la xidhiidha madadaalinta dadka gobolkaasi ku nool wariyaha v o eda cabdikariim olol ayaa qaar ka mida dhallinyaradaasi kula kulmay magaalada laascaanood warbixintan ayaanu nooga soo diray laascanud waxaa ka dhisan koox dhallinyaro ah oo si weyn u wacyigeliya bulshada qaybaheeda kala duwan kooxda baraarug ayaa waxay u samaysan yihiin inay wacyigeliyaan dhallinyarada iyagoo ka wacyigelinaya dhibaatada tahriibka iyo waxyaabaha mashaakilaadka dhallinyarada ku ah waxbarashada iyo sidii kor loogu qaadi lahaa barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa waxaanu ku wareysanay iimaan jaamac ogsiye iyo cabdisamed siciid cali oo ah gudoomiyaha kooxda baraarug bismillahi raxmaan raxiim sidii hore laydinku sheegay magacaygu waa imaan jaamac ogsiye anigu waxyaalahan dadka la wadaagno haddii aan iska horrayno waxaana wacyigelinta ama baraarujinta ama maxay toy firfircoonaysiinta dadka dhallinyarada bulshada iyo qaybaheeda kala duwan sidaas oo kale waxaan ka qayb qaadanaa maxay toy dhaliilaha ay maamulka markaa meesha aan joognaa leeyihiin baan u sheegnaa dadka tusnaanana halkaa waxbaa ka khaldan sidaas oo kale waxaan qayb weyn ka geysanaa haddii ilaahay qadarkeeda leeyahay marka ay wax yimaadaan ama wax kusoo foole aan aragno haddii ummad loo gurmanayo masiibooyinka oo kale dhinac ayagaan iska taagnaa waan la gurmanaa waan la baraarujinaa dadka waxaan ku nidhahnaa halkaa dhibaataa ka jirta haddii allah woodale amarkeeda leeyahay jaha laga qayb qaato rag iyo bulsho waayeel iyo caruur ciroole caruur iyo ciroole yaan loo kala hadhin iimaan waxaa jira waxyaabaha sidoo kale aad ka qayb qaadataan waa inaad dhallinyarada ka wacyigelisaan tahriibka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay bal ka waran nigoo safrada arrimaha tahriibta in badan baan kala hadalay maalinkii u dambeysay waxaan ku nidhi dhallinyaro intaan sugu yeedhnay warniyow maalin kasta aabbaha iyo hooyada abadkan heensaa inta keliya aad marka ay caloo naxaan dhulka wareeg qaar baa kooma gala marka layaa taariibi dhibaatada intaa la eg waxay nagu yidhaahdeen lacagta ay magafa siinayaan marka hore mayna siiyaan jawaabtaa waana lagu soo celiyso mawid waxaana lagu yiri lacagta magafa la siinayo annaga maana la siiya jeertarre iyo garandooyin iyo moobela touch screen waxbaan iska qaadanayn iyagaaba idinka dara baan kuni garandooyinkiyo iyo jeersarrada moobeelka touch screenka waayo berigii hore aynaan touchka adduunka qol gudihiiba hadda lagu qiimayaa sax kii jarmalka joogay baa ku odhanaya bal gurigan day male isagoo hitler baa ka dhintay soo maaha guri kii mid kale maraykanka jooga ku gurigan aan hoostiisa jooga day isagu male mishaharna kuma qaato roog fidler baa lahaa ama biilgeed nimanka antilayaasha baa lahaa war kii kale isuran maayo war gurigii roog fidler isku soo sawire oo ma halkaa qurxulba maa joogtaa halkan yaa leh hataa su-aal iskuma weydiiyaan soo ma weyd cabdisamed saciid cali gudoomiyaha kooxda baraarug bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay walaal cabdikariin ku salaamaya adig iyo bahda v o a barnaamijka dhallinyaradaba saaxiibka iimaan jaamaca oo xafiiskaaga igula sugan isagana waa salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ciid wanaagsan ayaan leeya waa salaamayaa walaalow annaga kooxda baraarug baana la yidhaahdaa baraarug magaceedu waa ciwaan hawsha iyada magacayagaaba sheegaya waa baraarujinta dadkaanu nahay inta badanna waxaanu sameynaa wax annaga waqti iyo fikir iyo kharash uu nagaga baxay ayaanu dadka sifriiya inta badan ugu gudbinaa haddii ilaahay kuu roon yahay dadka wax walba iyo waanu hordhignaa dee kii rabaana waa qaataa kii kalena macnaha waxweeye waa daayaa marka waxyaabaha ugu badan ee aanu ka hadalno haddaan eego waxaa ka mid a ma aha tahriibta oo keliya waxaanu ka hadalnaa mukhaadiraadka haddii ilaahay kuu roon yahay tarbiyadda ama dhaqanka magaalada asluubta haddii ilaahay kuu roon yahay waxyaabaha maaragtay haddii ilaahay kuu roon yahay keeni karaya maaragtay ama dhalinyarada ku keeni karaya iidkiiyo hadda ugu dambeysay waxaanu qabanay barnaamij riwaayad maslaxeed oo aanu ku qabanay garoonka weyn ee cabdi bilaa cabdi taasoo ka hadlaysay macnaha dhibaatooyinka guurka ama jacaylka iyo guurka riwaayadda waxaa la yidhahdaa xamaasad guur iyo xisaab jacayl waxaa weeye waxay ku saabsanayd gabadhii shanta sane aada la sheekaysatay ee kharashku kaaga baxay ee wakhtiga kaa lumisay ee in badan aada usii socotay usoo socotay ka socotay intaasoo beero kaba kaaga dhammaadeen ee aad jecleedeen aad wada sheekaysanayseen shantii sano ayaad jacaylkiina soo wada socday kadib markii la rabay inaad isguursataan oo aad hagbad yar aad sugaysa ee kuu gooday ayaa waxaa dhacday in cabdikariin oo gabadhaas nin dibadda ka yimi kaasoo doono oo guursado waa calaf sax hase ahaatee waay baad leedahay marka maxaa sidee waqtiga layga luminaya anigu waxaan rabaa in kharashkaygii bribeidkan kula hadlayay kabahaan usii xidhanayay cadarkan isugu sii shubayay haddii ilaahay ku rooyay wixii aan intii aan kusii socday waqtiga iga lumisay waxayo dhan baan rabaa anigu in layla qaybsado waan leeyahay jir waxyaabo badan aad ka hadashaan oo ay ka midka yihiin dhibaatooyinka dhulka iyo dadka inay dhulka isku qabsadaan aad ka wacyigelisaan inaysan haa cabdikariino way jirtaa walaale barnaamijka dhulka waanu dadka ka wacyigelino inta badan waxaa jirta arrimaha dhulka absolut inaan dhulka laysku dilin khilaa dhulku dhul ilaahay uu yahay waxaana loo sheegay ma magacaabaye layiri dhulbu ku dhaarto markuu soconayaa dhulkaa ku dhega baa layiri kadibna dhagax baa loo tuuraa baa layiri si dhulka looga fajiyo marka inta aysan masiibooyinkaasoo kale kugu iman macdho ilaahay aysan kugu dhacin waxaan waxaad ogaataa inaad laba mitir ku leedahay xitaa baloodhka aad degan tahay kuma lihide gurigaaga gambisu ka dhisan yahay laba mitir baad ku leedahay waa kuu xaasila labadaada mitir ka ilaasho haddii ilaahay ku roon yahay wixii kale aad qabsatid dhul aad qabsatayna haddii aad heshayna heshay haddii kale lagugu qabsadana dee weyga iyo shiftada sharciga ah ka mar waayo waxaan waxaad ku dhiman kartid maaha waxaad leedahaad ku dhiman kartaa kuwaasi waxa ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada wacyigelinta qaabilsan ee suugaanyahanada ah ee ku dhaqan gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood oo u waramayay wariyaha v o weda cabdikariim olol halkaasiaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa v o w washington dhallinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegay inay caqabado badan ay hortaagan yihiin kuwaasi oo ay ka mid yihiin ka qaybgalka siyaasadda xilalka dowladda iyo sidoo kale fursadaha shaqo oo aanay badankoodu helin waxa ay dhallinyaradaasi sheegeen in goobo badan oo dhallinyaradu lahaydna ay ku maqan yihiin gacanta ganacsato hay-ada shisheeye amaba ciidamo wariyaha v o weda cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray ka qaybgalka siyaasadda waa mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee ku horgudboon dhallinyarta soomaaliyeed meel kastay joogaan way adag tahay dhallinyaradu inay helaan fursad wanaagsan oo ay kaga qayb galaan siyaasadda maxamed warsame sandhool waxa u oleeyaa arrimaha dhallinyarada wuxuuna sheegayaa inay jiraan caqabado qaarkood u muuqda kuwa ku talagal ah oo dowladdu aysan diyaar u ahayn in fursad ay siisa dhallinyarada soomaaliyeed
waa run aadaan ugu mahadsan tahay fikirkan jaaniska naga soo qaybgelisay xaqiiqdii dhabtaan ka hadlayna waxay tahay in ay dowladda ka soo qaybgeliso siyaasadda dhallinyarada oo waxaan aaminsanahay maanta inay tahay ku talagal waana daliil caddeena u hayaa sababtoo ah muddo sanad ku dhowaada waxaa la ablaagareyey ama lasoo xayeysiiyey agaasimaasha guud ee wasaaradaha dalka agaasimaasha guud wasaaradaha dalka waxaan aaminsanahay sidii loogu firfircoonaa ee dhallinyarada soomaaliyeed dhammaantood kuwa la kala jooga ay ugu ablaagarayeen ilaa abtunaaw sheekadu waxay isku maraysaa qowda maqashii waxbaana u qabanin waxaa jirta shaqo abuur wax la yidhaahdo waxaa jirta xilal badan oo dalka ee dhallinyarada soomaaliyeed ee maanta ay ka soo bixi karaan ay qaban karaan xafiisyada dowladda haday noqoto laakiin jaaniska u badan ee la siinaya maanta waxay tahay dad kale oo odayaal ah ama faamil ah ama qaraabo ah ama aanan dhalinyaro ahayn laakiin mar walbana waxay tahay dowladdu inay ka dayso orkacsiga ee ku orkacsanayso dhallinyarada soomaaliyeed
hayeysiinta agaasimayaashu waxay ahayd mid ka mid a fursadaha ugu weyn ee dhalintu ay isha ku hayeen dhallinyaro ka soo baxday jaamacadaha oo haysta shahaadada heerka koowaad heerka labaad fursadahaas ayay dalbadeen welise waxay sugayaan jawaabo kaga yimaada codsigooda oo yaalla xafiisyada dowladda waa midda hadda isweydiinayaan qaar ka mid a dhallinyarada
sababto a dukumentiyaasi waa balagareyn waa dirnay way gaareen shortlistigi qaar waa soo wada galeen haddana waxaa maqlaysaa wasaaradaha qaarkood ah in si dadban loo magacaabay agaasimaal guud oo inta badan dibadda ka wada yimaada taasaa keenaysa marka kuwa cadaynaysa adoona meel fog u aadin ka qaybgelinta arrimaha siyaasadda agaasimayaasha guud maxaa keenaya marka waayahay in dad dibad ka yimaada oo odayaal ama ejkooda u weyn yahay in loo dhiibo xilalkii dhallinyaradii shalay si transparency wasaaraha shacabka hortiisa ugu caddeeyey in loo tartamaayo imtixaanna loo gelayo interviewna loo mari doono waxaana si fiican loo qaybsan doono waxaan aaminsanahay boqolkiiba sagaashan jagooyinkaas ciddii heli laheyd inay ahayd dhallinyarada aqoon-yahaniinta ee waddan kasta wax ku soo bartay ee soomaaliyeed waddankaani waxbadan ka bedeli lahaayeen wasaaradaha dowladda kama soo muuqan dhallinyaro marka laga reebo wasiir ku-xigeenno meelaha qaar xilalka qabtay wasaaradda dhallinyarada isboortigu waa meesha keliya dhallinyaradu isha ay ku hayeen xaqiiqda horta wasaaradda dhallinyarada waxay noqotay wasaaradda ugu miisaaniyadda yar wasaaradaha dalka jira haddana waxaa layihahda seventy five percent wadanka ku jooga dhalinyaro wasaaraha afkiisa wuxuu ku qaadaa inuu yahay hantida wadanka in dhalinyarada ay yihiin khadiija maxamed yeeriya wasiirta hadda joogta xaqiiqdii waxay ku dartay miisaaniyadda one pointy five meesha ka ahayd two pointy five hadda ka dhigtay wasaaradda borortigeedii arrimihii dhalinyarada dhammaantood waxaa wata international iyo meelo gooniya lagu wada wataa dhammaantoodii xalane wakiilada gudaha fadhiya ayaa dadka dhalinyarada intuu wacdaan wixii loogu talagala dhalinyarada xag ku sameeyaan ma jirto xaruntii dhalinyarada s w l ee hadda ka dhisan hotel s w l gacan dowladda kuma jirto dhulkii bannaan dhalinyarada qaranka kuma jirto xaruntii ku taalay xarayaale dhalinyarada lahaayeen gacanta kuma jirto stadiumkii weynaa waa aragtay sidii hadda ay tahay dhalinyaradu weli waxaan aaminsanahay wasaaraddeeda dadkii dhalinyarada aqoonta u lahaa ama waxyaqaani ama soo celin lahaa wixii waddanka dhalinyarada ku lahaayeen inaasan wasaaradda weli ay ka maqan yihiin dadaalka hadda ee wado wasaaradda ay keentay sharciyada dhalinyarada qaranka ay keeneen guddi gumeel gaara la samey dhallinyarada qaranka waxaas yacni waa mahadnaq gaara u mahadnaqayna laakiin fariikama qoodna kow ilaa ma joogto
guddiga dhallida qaranka ee la sameeyey maxay taa ujeeddada muxuuse ka bedeli doonaa fahamka siyaasadda ee dhallinyarada maanta
guddigaas wuxuu ka kooban yahay sagaal xubnood sagaalkaa xubnood uu ka kooban yahayna waxaa laga keenay maamul goboleedyada maamul kasta wuxuu keenay qof uu keenay maadaama qof uu keenay maamulada waxaa meesha ka maqnaaday dadka naa- naafada ama qaba baahiya gaarka qaba Een, wasaaraddu waxay qoonsatay in qof kamida lagu soo daray meeshaasi waa la keenay waxaa la- haddana laga waayey dadkan inta badan layirahdo waa la hees suuca ama dhan- dadka ah wasaaraddu way kusoo dartay xabad kale ay keentay gobolka banaadir qof oo keenay sagaal xubnood ay ka kooban yihiin markan sagaalka xubnood waxaa laga rabaa mandatekooda wuu sii yaraanaya hadda halka sane ay haysteen oo ah inay soo diyaariyaan doorashadii ama diyaarintii dhalinyarada qaranka soomaaliyeed aasaaskeedii iyo sidii lagu dooran lahaa ay si ku iman lahaayeen ayaa laga rabaa inay soo diyaariyaan waxaan aaminsanahay weli inay haysto garab la-aan dowladduna aysan weli aysan meel gooni dejin sharciyadoodii hole ku shaqeyn lahaayeen weli gacanta ku haysan waqtigii halka sanana waxaan aaminsanahay inay bilooyin ka dhiman yihiin
soomaaliya boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxaa la sheegaa inay yihiin dhallinyaro haddase dhallinyaradu waxaa muuqata niyaddooda inaysan wanaagsaneyn midda koowaad ayaa ah ka qaybgalla'aanta siyaasadda ta labaad ayaa ah baasaboorka shisheeye oo saameyn ku yeesha noloshooda iyo fursadaha shaqo ee soo baxa oo aan lagu salaynin qaab dhadhexaadnimo ah balse lagu saleeyo hanaanka wadqaybsiga qabiilka iyo xafiisyada oo looga shaqeeyo qaab minjahlaysi la xiriira cabdulqaadir okey v o a muqdisho door wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale indilanahay haatanna waxaan jilacinaa xaggii muusiga iyo heesaha waxaan idin soo qabanaynaa heesta doctor waxaa ku luqeynaysaa raxmaroos heestaas waxaa hore u qaaday fanaanda reer jabuuti ee nimco yaasin
Gobta igu yaalo mar horaa dushiisa laygu dashay malabo anagaayayo ka dambaxay kalgacalka jacayl
axmed roosinta haddii aynu kaga soo gudubno ciyaarihii ayaa haatan idinku soo maqaan jamaal axmed cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha weli waxaa soconaya koobka kubadda cagta adduunka ee waddanka ruushka ka soconaya waxaa shalay la dhelay kulamo ka tirsan koobkaasi gaar ahaan guruubyada f g iyo sidoo kale iyadoo kulamo maanta ay dhici doonaan dalka swiden ayaa gruubka f waxa gooli waxba uu kaga adkaaday kooxda dalka sout kuriya ka socotay taasoo markaasi goolkaasi keliya ay dhinacyadu iska dhelin wahaa mid rigooro ah waxaa hore gruubkaasi u badiyey oo dalka jarmalka guuldaro dul dhigay xulka dalka mexico mexico iyo swiden ayaa min saddex dhibco ku hogaaminaya jarmalka iyo sout kuriyana wax dhibca iskama lahan sout kuriya iyo mexico ayaa dheeli doona kulanka ugu soo horreeya gruubkaas la ciyaari doono halka jarmalka iyo swidenna ay sidoo kale dheeli doonaan biljamka ayaa saddex gool waxba diray xulka dalka panama tunisiya ayaa waxa ay guuldaro ka kulantay xulka dalka ingiriiska ciyaartan oo ahayd mid xiise badan ayaa daqiiqadii kow iyo tobnaad waxaa ciyaartooyga harry kane ee naadiga tottenham hosper uu dhaliyey xulka dalka ingiriiska goolkii koowaad waxaase rigoore ku bareejeeyey ciyaartooyga farjani saasi daqiiqadii shan iyo soddonaad waxaana daqiiqadihii sagaashanka daqiiqe ee ciyaarta lagu talagalay ay ahayd gooli gool bareeja afar daqiiqo dheeraad oo lagu daray ayaa xulka dalka ingiriiska waxaa mar kale gool madaxa uu dhaliyey ciyaaryahanka harry kane taasoo ka dhigtay ciyaarta laba gooli gool oo xulka dalka tunisiya laga wadroonaaday gruubkaasi biljamka ingiriiska ayaa misaddex dhibco ku hogaaminaya waxaana kulanka ugu soo horreeya gruubkaasi la dheli doonaa ay dalalka isku arki doonaan biljamkii tunisiya ingiriiska iyo panama ayaa sidoo kale is arki doona maanta kulamada dhici doona waxa ay kala yihiin goordhow waxaa la ciyaari doonaa kulan ka tirsan gruubka h colombiya iyo jaban ayaa dheli doona halka senegal ay la dheli doontaa dalka poland senegal waa waddanka keliya afrikaanka ee soo haray guruubyada ilaayo hadda kulmadii la dheelay aanan dheelin doonaysana in ay markaasi guul gaarto oo waddan afrika ka socda ilaa haddeertan guulaystay ma jiro hore waxaa lagu awodroonaaday dalalka morocco masar iyo tunisiya oo iyaduna shalay laga awodroonaaday nijeriyana goor hore ayaa guuldaro ay la kulantay halka senegal ay tahay waddanka keliya ee soo haray afrikaanka ee hadda dalalka afrika matelaya oo aan dheelin waxaana la arki doonaa natiijada sida ay ku dhammaato hayeeshee gruubka e ayaa mar kale kulamo ka tirsan la dheeli doonaa dalka masar wuxuu la dheeli doonaa dalka ruushka labada waddan ayaa is arki doona kulanka ugu dambeeya ee maanta dhici doona ayuuna noqon doona kulankaas maxamed saalax ayaa la filaya in kulankaasi dib ugu soo laabto xulka dalka masar waxyaabaha ku soo kordha dhegaystayaal qaybaha dambe ee idaacadaheenna iyo inta aynu hawada ku jirno ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad kaga bogan kartaan wararkii ugu dambeeya ciyaaraha barta v o a somaali com xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
jamaal axmed cusmaan ayaa ciyaarahan la socotiinaya halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatan dhinacii heesaha aynu mar kale ku noqonno codka fanaanka omar iyo heestii barbar
Ayuu ii tuuray barbar ammaanta kalgacayl qorqoro fariimaha jaacayl jirjir xumanta qalbigeeda tirtirhir ubax ubaxaan qabo xirxir ammaanta kalgacayl qorqoro fariimaha jaacayl jirjir xumanta qalbigeeda tirtirhir ubax ubaxaan qabo xirxir albaabka gurigooda sursur labaha ruxubtaa ruxrux waxaan ku fikiray miraha geedkaha ku yaala gurgur
heestaasi barbar dhegeystayaal waxaa ugu dambeysay idaacaddeenii duurnimo ee weli jirka idin kugu soo jeedinayeen daahre eedin nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure intaan mar kale hawada ku soo noqon doonana waxaan dhammaantiin badan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
عشقك بدبادي بربر جعيلك ورا بدربر